والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا وبعد أه وحين نكبل هذا إن سورة النساء آية اللبية صدن أحكامتا أين قبل قبل مرينا وحي هيد أحكامتي كساب سنيد nidaamka qoyska ee ugu saxsana ilaahay ummadda u jireeyey maadaamuu raggooda abuuray oo dumarkooda abuuray iyo carruurtoodaba ilmo bani aadam aayaddanina sababta ay ku soo degtay waxay ahayd saxaabiyaadkii waa wanaagsanaa oo oryaha qaarkood oryihii nebiga calayhi salaatu wasalaam mid ka mid abaa waxay leedahay dumarku waxyaabay dheeraad rag waxyaabuu dheeraad kala yeeshay dumarka sida iyadiioo dee la amray jihaadkii oo jihaadkii ay la gaar yihiin marka muxuu noqonayaa arrinkii dumarku aayaadkana ilaahay uu soo dejiyey iyo dee miiraadka barhkiina way xustay oo kale qisada way ku jirtay dhaxalkiina way dheeraysanayaan mararka qaarkood iyo jihaadkii arrinkii dumarku halku maray jawaabtana ilaahay uu ka bixiyey iyadoo aynu odhan karno aayaddu runtii waxay jawaab u noqonaysaa dareenkii noocaas ahaa ee dadka soo geli lahaa oo dhan baa ay jawaabusay wixii ilaahay kitaabkiisa ku soo aroora ama sunnaha saxiixa ah ee nebi maxamed ka sugnay calayhi salaatu wasalaam cala alra'si waalcayn qofka mu'minka ahi hadalka ma keenayo wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri rabbi iyo rasuulkala hadday wax go'aamiyaan baa ilaahay aayaddaa uu ku yidhi qof mu'mina rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee shaqadiisa ma aha kelmadiisana maaha inuu khiyaar yeesho laakiin ilaahay maa sheegay rasuulkaa sheegay wuu qaadanaya oo hoggaansanaya qofkaas marka falsafad kale iyo shukuuki iyo shubahaad ay nimanka gaaladii soo arooriyaan oo dad cumalo ah oo afkaartooda iyaga ay saamaysay oo iyagii aan biyeysmarinihi ay faafinayaan maya qof mu'mini ka dhegaysan maayo ilaahay baa yihi walaa tatamanow ha doonina oo ha ku yidhi diilanina maa fadala allaahu bihi waxa ilaahay uu ku dheeraad siiye bacdakum barhkiina calaa bacdin barhka kale haddii raggii dheeraad la siiyey dumarkaw ha ku hindisina haddii dumarkii waxyaabaha qaarkood dheeraad lagu siiyey raggaw ha ku hindisino arrintaa ku fikrina oo rag waxba umay ogoleen wakhtigii hore ee jaahiliyadii dee ha odhanina maxaa wax loogu ogolaaday wax adduunyada had iyo jeer dadku waxyaabaha loo ordayo o dhami waa fii sabiili alakli washurbi waalmalbas waxa la xidhanayo waxa la cunayo waxa la cabayo ayaa wax soo saarkii uu noqday intaaba ruuxii dumarkahayd waa loo soo bislaynaya xilkama saarna iyadiyo carruurteedii toona marka raggu yu odhanin maxaa iyagii in loo fadhiisiiye kada mas-uuliyaddii loo saaray ama hawsha caynkana raggii laakiin mid waliba qorshaha ilahay ha qaata raggiiyo dumarkii labadaba ha qaata walaa tatamanaw maa fadala allaahu bihi bacdakum calaa bacdi wixii labada jinsi midkood dheeraad lagu siiyey jinsiga kale yuu tamaniin oo yuu xaasidin lirijaali raggii waxaa u sugnaaday baa ilahay uhi nasiibun qayb mima ktasabuu wixii ay shaqaysteen dartii wax soo saarka awgii waxay leeyihiin nasiib iyo dheeraad welinisaa'i dumarkiina nasiibun qayb baa u sugnaaday mima ktasabna waxay shaqaysteen awgii midiba shaqu ku wanaagsan yihi kani shaqada dabadda ayuu ku wanaagsanyay waa raggii fadligeeduu ku leeyahy waa waxuu kasbaday tanina shaqada guriga iyo caruurta iyo agaasinka iyo wax soo saarka dadka iyaduna ammaanteeday ku leedahay taa waa lagu fasiri karaa nasiibkana waxaa kalu noqon karaa xagga dhaxalka raggii nasiib buu leeyahay dumarkiina nasiib bay leeyihin mid walbana waa nasiibkii ku munaasibka ahaa isaga iyo shaqadiisa waana ceeb iyo dhib bay runtii tahay in gabadhiina ay isku shabahdo ninkii ninkiina uu gabadh isku shabaho laakiin qadaaga iyo qorshaha ilaahay waa in addoomuhu ay qaataan ay u hoggaansamaan iyadoon wax mucaarabaa iyo ka hor imaatintoona keeni karaynin waana khatar badan haddii dadku ay aamini waayaan ay qawadaan ilaahay qorshihiisa alla waxa uhi was'alu allaha ilaahay weydiista min fadlih dheeraadkiisa ilaahay baa dheeraadka hayee wixii dheeraad ahee dareemaysaan ilaahay weydiista labadiina jinsi ha isxaasidina laakiin midibaka kale wuxuu alla dheeraad ku siiye ha u haniyeeyo ina allaha kaana ilaahay wuxuu aaday bikulli shayin caliima wax walba mid ogsoon weye welikullin baa ilaahay uhi ku kasta oo dadka dhimanaya ah jacalnaa waxaan u yeelnay mawaaliya dad xigta ah kuwa dhaxlaya oo casabaynaya mimaa taraka wixii ay ka tegeen alwaalidaani labadii aabbihii hooyadii wixii ay ka dhinteen iyo walaqrabuuna dadkii dhawaalaha ahaa ee xigtada ahaa dhaxalkii ay ka dhinteen dhaxalka waalidkii ee xigtadu ay ka dhinteen mawaali buu leeyihi mawaalidaasi waa casabo baaqi sugayaala haddii wax la dhaxloo kaloo ahlfardi aanu jirinna xoolaa dhammaantii wada qaadanaya kol bay leeyihin dhaxalkii qaadanaya aayaddu waxay markaa nasakhaysaa arrinkii berigii hore jiray ee ahaa in la isku dhaxlo walaaga sida qaybtan dambe ay sheegaysa culimada qaarkoodna waxa ay qabaan qaybtaa hore inay aayadda qaybtan dambe nasakhayso waaladiina kuwii caqadat aymaanukum gacmihiinu kuwii ay la go'aansadeen ee isla dhaarateen fa aatuuhum siiya nasiibahum qaybtooda siiya caqadad iyo caaqadad labadaba waa jiraan marka dhaartan la yidhi waa la gunudeen waa xilfiga wixii la odhan jiray isbahaysigii oo waktigii hore waxaa jirayay dadka qaarkood inay la dhaartaan oo ay la heshiiyaan ay taxaaluf la galaan qabaa'ilka qaarkood marka way dhaxlayaan waxa uu leeyahay waxaan kaa difaacayaa wixii aan naftayda ka difaacayay dhiiggaygu waa dhiiggaagi dhaxalkaygu waa dhaxalkaagii saasaa lagu wada dhaaranaya markaasaa la isku gacan qaadaya qofkaa isaga ah ee ay isbahaysteen way isdhaxlayaan waktigii horena nebigu calayhi salaatu wasalaam markii isagii asxaabta ay u hijroodeen madiina waa jirto asxaabta qaarkood way isku dhexli jireen sidaa qoladii ansaar iyo muhaajiriin marka alla uu nasakhao waxa qaybtan dambe ee xilfiga iyo dhaarta wax lagu qaadanaya waxaa nasakhday qaybtaa hore walikullin jacalnaa mawaaliya mima taraka alwaalidaani walaqrabuun qof waliba wixii waalidku uu ka tegey iyo wixii qaraabadu ay ka tegeen waxa uu leeyahy dad casabeeya oo xilfigii meesha uu ka baxay marka xukunkaa horaa la raacaya aimada qaarkoodna waxay leeyn aayadda ha wada socoto laakiin intan dambe waladiina caqadat aymaanukum faatuuhum nasiibahum kuwii aad isku gacan qaadeen dhaarta dhaar isla gunudeen nasiibkoodii dhaxalka siiya waxaa nasakday waa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illaah suurat laxzaabna waa ku jirta aayadu suurat lanfaal aakhirkeedana waynu ku gaari insha allah dadka qaraabada isxigaa iyaga xagga dhaxalka isku haboon fii kitaab illaah ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shahiida wax walba waa kii markhaati ka ahay arkaya waa shu-uuntii ku saabsanayd nidaamkii qoyska iyo nidaamkii dhaxalka halkaasaa ilaha u dhigan xalkeediina saasuu noqday labadan qofe qoyskii wada dhisay iyo mid waliba waajibka uu leeyahy iyo ka waajibkiisa garan waayo waxa laga yeelayo ayaa labadan aayadoode soo socda ay xusayaan ilaahayna wuxuu ku gebagabaynayaa nidaamkii usrada ama qoyska wanaagsanaa iyadoo saddex aayadoodun ay hadheen oo xagga dambe suuradda ku jira markaa xuquuqdii ayaa qaybsanoo raggii xaq baa lagu leeyahay dumarkiina xaq baa lagu leeyahay xaq raggii u khaasaa jira iyo mid dumarkii u khaasa iyo mid ka dhexeeya hadday iyadii meel kaga dhacdo waxaa laga yeelayo in bal horta marka hore qoysnimo ay isku dayayaan inay u daweeyaan aqalka dhexdiisa haddii aqalkii laysla soo dhaafana garsoorka loo dirayo iyo xakamka loo samaynayo dad xigtaa oo loo saarayo taasaa naskuu tilmaamaya waa cilaajka iyo jaranjarada loo dawaynayo qoyskiisa seegay alrijaalu baa ilahay uhi raggii qawaamuuna kuwo qorshayn iyo habayn badan weeye cala nisaa'i dumarka qawaam waa kuwo maamulaya iyaga ayaa madaxa iyaga ayaa maamulka qoyskana leh iska macruuf mu'asasad kastoo la dhisayo inay maamul yeelato marka maamulka qoysku waa ragga iyagaa dumarkii maamulaya qiyaadadii iyo hogaamintiina leh bimaa fadala allaahu alla wuu sababeeyey bimaa fadala allaahu dheeraadka ilaahay uu siiyey bacdahum barhkood calaa bacdin barhka kale jinsigaa raggii ayaa laga fadilay kii dumarka oo jinsi ahaan maaha shaksi ahaan laakiin waa jinsi ahaan sidaa darteed fadligaa raggu uu ka yeeshay jinsigan dumarka ayaa waxay keentay in nebinimadii iyo risaaladii iyaga loo dhiibo hogaamintii iyo madaxnimadii iyaga loo dhiibo umuurtii cuslay sida jihaadka oo kale iyaga la saaro adduunyada soo saarkeedii iyo halgankeedii iyo kifaaxeedii iyaga la saaro culayskaasoo dhanba bima fadala allahu bacdahum calaa bacd walaa cajaba wax lala yaabana maaha dee laba labada qof markaad nusuusta eegto waa isku qof keliya wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan min anfusikum aswaajan waa idinkaa kala ahaaday baa layidhi oo idinkunbaa waryahan dhalay iyaguna idinka ayay idin dhaleen waa istihiin mar kale nasku waxau tilmaamaya nisaaukum xarsun lakum beer ba idin yihin oryu mar kale nasku waxau tilmaamaya huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dhar baa isu tihiin wax la yaab lana maaha haddii ay isku jir keliya yihiin inuu jidhka qaybi qaybta kale ay ka fadli badnaato wadnaha iyo maskaxda way ka muhiimsan yihiin faraha hadii iyaga maskaxda waxyaro gaaratay qof wuu waashaa wadadu ka baydhaa haddii wadnaha waxyaro gaadhaana horay buu ka dhinta farahan laakiin hadday go-aan iyo gacantuba hadday go-do wuu iska lugeynoo gacan loobaa laydhaa wax lala yaabo maaha jirhkii in qaybi fadli badato wax lala yaabo maaha taasi waa taas carabka ka duwi mayno waxba falsafadayn mayno laakiin sidaa ilaahay u tilmaamay axaadiista iyo fuqahaduna dee ay u sharxayaan unbay ti laakiin marka laga afraad ahaan way badan yihiin dumar badan oo ka fadli badan ragga qaarkood waa badan yihiin taas labada jinsi un weeye laga hadlay taas waa mid wa bimaa anfaquu ila ilahay wuxuu sababaynaya qawaamnimadii ragga taasi sabab bay ahayd wa bimaa anfaquu min amwaalihim iyo bixinta ay ka bixinayaan masaariifta xoolahooda quuridda ay maalkoodii quurayaan reerahoodii iyo xaasaskooda ay u quurayaan taasina waa mid labaad oo jira oo ay ku fadli badan yihiin oo hogaamintii ayay yeesheen waxaanay ku yeesheen labadaas sababood jinsiganoo jinsiga ka fadli batay oo ku wanaagsan hogaaminta iyo iyagoo adduunyadan lasoo saarayo reerkuu ku soconayo ee wax lagu dabarayo raggu soo saarayo xilkeedu saaran yahi walqashii carruurta raggiibay saarantay sakaat fidrigii raggiibuu saaran yahi sakadii xooluhu raggiibay saaran yihin biilkii iyo masruuf iyo mariin iyo guri raggiibuu saaran yahay kullu dalik islaantii waxba kama saarno marka waxaa iska macruuf haddii dee laga waayo raggii waxsoo saarkii caynkan ahaa iyo waajibkii dee qawaamnimadii way lumaysa waana ta ay shayaadiinta iyo ehelkooda u fikireen dadkan iminka dabadaha tegey dee adduunka la siinayo lagu maalgelinayo waxay keentay qawaamnimadii ka lunta raggii markay dhacday in cid kale ay biiliso gacani ay soo gasho saddexaad ee islaantii loo dhiibo isagiina halkanun ciyaalka uu dhex fadhiisto qawaamnimadiina meesha ay ka baxdo odaygii islaantiina waxba ka dhegaysan maysa caruurtiina waxba ka dhegaysan maayaan wa bimaa anfaquu min amwaali haddii iyadii u fadhiisto oo uu eeganayo kiishadeeda ama iyadii inay wax soo saarto oo maqaaxi ay furato uu sugayana kadalik iyana qawaamnimadii way lumaysa ilahay waxau leey wa bimaa anfaquu min amwaalihim waa waajib saaran oo dhanna aan uga baydhaynin sidaa daraaddeed buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam bixasbi imri'in min alitm an yubayica quuta man yamuunu aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam qofka dembi waxa ugu filan dadkaa ilaahay masruufkooda u saara inuu dayaco meeshu doonaya ha u kaco taasi waa taasoo xuquuqdii raggu waa taa macnaa waajib iyo xaq baa la ydhaha xaqa waajibka ragga saarani waa kaa waajibkaa saaranina waa xaqay dumarku ku yeesheen waajibka dumarka saaranna waa kan soo socda oo ah xaqay raggu leeyihin faasaalixaatu buu ilaha yidhi ooryaha waa wanaagsani qoonitaatun waa kuwo alle adeecaya intaa kadibna raggooda maqlaya ilaan meel hogaamine ay ka socoto oo hawle ay ka socoto oo la ismaqli waayey de waa dowlad lagu caasigaroobay oo ciidankii iyo shaqaalihii ay maqli waayeen waxba kama dhismayaan waxna jiri maayaan qoonitaat intaa waxaa kasii horeeya ilaahay bay adeecayaan intaa kadibna maamulkooda iyo raggooda xaafidaatun kuwo ilaalinaya wey lilgayb fi lgayb cinda kaybi aswaajihim markuu saygeedu maqan yahay waxay ilaalinaysaa nafteedu waxay ilaalinaysaa gurigii waxay ilaalinaysaa ubadkii waana hawlaad u muhiim oo macruufayt bimaa xafida allaahu ilaalinta ilaahay uu ooriyahan xaqooda u ilaaliyo awgeed bisababi xifdi illaahi lixaqihim dumarkan xaqoodiibaa ilaahay u ilaaliyay jaahiliyadu ay ka dhacaysay ay ka cawartay ayaa ilaahay u soo dhiciyo waa kaa qur-aanka dhexdiisa ugu sug kol haddii xaqoodii iyo karaamadoodii iyo sharaftoodii loo ilaaliyey oo waajibkaa raggii la saaray iyagoo nicmadaa ka mahadnaqaya ayay iyaguna xuquuqdoodan waajibaad ka saaran fulinayaan dumarkii bimaa xafid allah ilaalinta ilaahay uu ilaaliye xaqoodii ayay iyaguna ka mahadnaqayaan nicmadaa waa run maanta xadaaradda iyo horumarka laguu sheegaya waxa weeyaan isaguna inuu gurigii ku hadho oo ciyaalkii aanu hayn karaynin lagu qasbo hooyadii oo naaskii u irmaan yahay caruurtana la eri dhabo oo dabeetana lagu eriyo suuqa intoo shandad loo xambaariyo dabeetna meelahaasun ay ka gerifgeriflayso iyaga lafdigooda kuwooda mutaqafaadka ama in badan baxsi sameeya waxa ay ka garaabayaan gefka la galay iyay macnaha husayaan in badan in nolosha qoysku ay ku fiicnayd sidaa islaamku u qayiyey xuquuqdii haddaba laga soo dulbooday waxa weliba xaqii ku xadgudbay oridii waayo raggu marka uu ku xadgudbay ilaahayba xagga hore kula soo hadlay aayaadka ay gebagabada u ahayd wacaashiruuhuna bilmacruuf si gaaraa loola soo hadlay haddaba wax nacdaha waxa laga yaaba waxaa nacdeen in khayrku ku jiro aad baa loo soo dardaaray dumarkiina waa kuwan haddaba hadday waajibkoodii dayacaan saaraan wallaatii dumarkii baa ilahay wallaa i dumarkii takaafuuna aa ka cabsanayseena ka warwarsanaydeen nushuusahun santaagooda iyo madaxadaygooda nushuusku waa qallafsanaan waatay soomaalidu idhahdaan naakirad faciduuhunna waaniya qofka muuminka ah intii jidhkiisa lahanan lahaa waxaa ka fiican qalbigiisa in la hanto oo aan qalaf lagula dhaqmine bal in la maareeyo la maacuudiyo la isku dayo ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaan ixsaanka waxa ugu mudan ehelka marka in la waaniyo dabeedna waajibkeeda loo sheego oo siduu ugu samafalayo uu sheego oo natiijada haddii halkan khilaafkanigu sii socdo waxaa ka soo bixi kara uu sheego waahjuruhunna fi lmadaajic waahjuruhunna waxaa kala tagtaan fi lmadaajic meesha la jiifsanayo iyo gogasha waa haddii waanadii aansici weydo oy taa ka soo dulboodo kaawada lagaad iyo dhagaxa labaada loo dhigayaa waxa weeye bal inuu bustaha xaggaa ula yaro durko ma aha inuu guriga ka gure oo albeerkada tago laakiin waxa weeyaan inuu furaashkii uun dhinacaa dee dudba halkaa ka muuqata haddii islaantii looga tegay meeshii arrinkii inuu sii durkayaa lagu baraarujiyey madaajicu waa kan iyadoo dee maraaxil laga dhigayo hadalkii lagalama tegayo hadalkii waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka muslimkaa saddex cisho wax ka badan inaan laga aamusayn oo aamusku aanu bannaanayn marka waridii laga aamusi maayo hiblaayo hebel iyo waxaas iyo halka hawsha hala yeeriyo saas halkiiba ka socon laakiin wustihii jiiday wadribuhunna baa ku xigaysa jaranjarada afraad in la edbiyo oo edbintaasina dee waktina way leedahay kayfiyadna way leedahay xoogaa darbigu waxa uu ahaa garaac buu ahaa laakiin sida dee nusuusta ay tilmaamaysa axaadiistu waa darbi aan hayra mubarix oo aan waxba yeelayn aan waxba yeelayn laakiin kii soomaalidu dee mid mu ahayna kaasi wuxuu ahaa xadgudub bu amala iminkana reer miyigu kusii hadaye uu odhanaya ninka faraadinka ah tiina hebel baan lafaha gurayaa bal inakeen aad ka soo gurtide taas iyadu dee dulmi iska cad bay ahayd iyo dilmo axmaqnimay taasi ahayd iyaduna ay iyadoo reer kula xijeclaabaysa la odhanaya heblaayowdu xoogay qabsatay darbigaas waa qofku marka ay dee ka warramayaan siyaabaha waxu darbinayo waa tusbaxa iyo waxyaabaha go-a iyo laan yaro mirimiridaasoo faraqyalahi iyo waxyaaba noocaasay wadribuhun lagu baraarujinayo uun in cadhadii sii koroday waxa lala yaabana maaha taniye waxaa la yidhi cinda dikri alcamaa yustaxsanu alcawar marka indhala-aanta la sheego cawarnaantu wax sahlan bay noqotaa marka la yidhaha hebel wuu cawaran yahay hebel wuu indhalaayahay dee cawarnaantu way iska fiicanta haddii indhala-aanba lasoo qaado qoyska burburkiisa iyo kala tegiisa iyo caruurta lumaysa kolka la eego ayaa wadribuhunna iska sahlan tahayba wadribuhun laakiin midhka xusida mudani waxa weeye waa midh mubaaxo qur-aanku fasaxay laakiin sunna iyo faraltoona maaha in la garaaco ee in la iska daayo haddii aanu darbigani waxba anfacayn ayaaba axaadiista ka muuqanaysa mar dumarka qaarkood ay nabiga usoo cawdeen calayhi salaatu wasalaam oo ay guryaha nebiga ku wareegeen iyagoo ka cabanaya in ragga qaarkood ay gacan saareen waxa uu lahaa kuwaasi kuwa idinku khayr badan maaha waa sidaa dumarkoodii u galay mar kale nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam khayrukum khayrukum liahlii wa ana khayrukum liahlii waragowka idinku fiican waa ka xaaskiisa ugu fiican anigaana xaasaskayga ugu fiican buu nebigu calayhi salaatu wasalaam marka oryihiisu ay ka waramayaan dhaqankii nebigana iyadoo qur-aanka uu sidan u akriyayo haddana ilmo yar iyo islaantoona muu gacan saarin nin gaalahi iyo cadowgu gacan saaray oo labada indhood buu ka soo saaray oo hub uu ku rido wuu dilay qaar la kari waayo oo cid kaleba u taag weyday laakiin haddana dumar iyo iyo caruur midnaba gacan saarin nebigu buusna kuma oranin calayhi salaatu wasalaam marka waa wax iska mubaaxahun weliba idaa nafaca goorta uu xanfacayo haddii laakiin islaantiiba ay marmarsiiyo ka dhiganayso oo waa lay dilay ay ka bilaabayso reerku ku dugayo sida dee culimadu ay sharxayaan maadaama darbigaasi aan waxba anfacayn layska daaya noqon fayna dacnakum baaba ilahay uhi haddii ay waryihiidin aqbalaan ragow oo taladii diinta iyo danta iyo ubadkaba u dan ahayd hadday aqbalaan falaa tabquu ha raadinina calayhina dushooda sabiilan waddo lagu ciqaabo waddo lagu ciqaabo kol haddii taladii ay qaadato intaa aynu soo sheegnayba dan u ahayd falaa tabquu calayhina sabiila wadda ha u raadinina ku waxyeelaysaan oo ugu marmarsootaan baa ilahay ui tabaaraka wa tacaala ilaahay isagaa rag yaqaana dumarna yaqaana ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliyan mid sarreeya kabiiraa oo weyn marka ku kastoo xadgudbaya dadka maatidaana meel kaga dhacaya ilaahay waa ogsoon yahay marka caliyan kabiira ku kastoo isweyneeye ilaahaybaa kasii weyn ilaahay baana arkaya arrinkii halkaa uu sii dhaafoo dee qoyskii gudahooda way ku dhammayn kari waaniyo aqalka dhexdiisa xaajadii dabadday usoo baxdayda wain khiftum baa ilaahay uhi haddii ka warwartaan ama ka cabsataan ay muuqato shiqaaqa baynihimaa khilaaf dhexdooda abaa ayaa dabadda usoo baxay oo ka cabsateen macnaha muuqday oo ogaateen cidda lala hadlayaana waa xigtadii iyo madaxdii umuurta qoyska qaabilsanayd fabcatuu waxaa u saartaan xakaman min ahli mid xigtadiisa ahoo garsoora iyo wa xakaman min ahliha mid xigtadeeda ah oo isaguna garsoora marka xakamkaas waxaad arkaysaa sida qur-aanku dee arrinkii uu u cusleeyey islaantii ha laga takhalusoon lama odhanin iyadii ha la eedeeyana lama odhanine isna nin buu soo kaxaysanaya ninkii qoyska mas-uulka ka ahaa iyaduna nin bay markaa soo kaxaysanaysaa ehelka ah maxkamadduna kuwaasay u dhiibaysaa xaajada markaa ma xakamaan ba mise waa qaadiyaan waa arrintaasi kaloo khilaaf fiqiya macnaha xakamaan ba haddii la yidhaahdo ma arrinkuubay dee soo dhodhoweynayaanoo qaadigaa wixii go-aana qaadanaya mise iyagaaba qaadiyaana oo go-aanka iska leh oo haddii ay waxba ka garan waayaan kala diri kara labada qolba culimadu way ku tegeen iyagoo fahamka naskan ku kala tegey labadii qof baa ilaahay arrinkoodii si gaara iyagana uusii xusee labada labada qof ka kala socday in yuriidaa haddii ay labadan qof doonayaan islaaxan wanaag yuwafiq illaahu baynahumaa yuwafiq illaahu ilaahay waa waafajin doonaa baynahumaa dhexdooda labadan midna ninka ka socda midna gabadha haddii ay wanaag u jeedaan oo aanay la kala safnayn ilaahay baa labadooda iswaafajinayo qabuulka dhexdooda ka dhalinaya ilaahay dadkiisa isagaa kaa yaqaana waxaa iska macruuf markuu oday soo baxo soo xagga inanta uu ka yimaado ka kalena uu xagga nin ka yimaado in garab adag iyo xanankiiyo xadaafiirta la ismariyo oo dabeedna meeshii xumaan ay tagto xurguftii lasii kordhiyaba ay laba ardaa iska noqotay hadday laba qof joogtay dardaaran baa la siiyey kuwana hadday wanaag doonayaan macnaha wanaag ha dooneen si ilaahay dhexdooda u waafajiyo waxaa kaloo culimada qaarkood ay ku macnaynayaan in yuriidaa labadii isqabay hadday doonayaan islaaxan wanaag oo iyagu qudhigoodu qoys ay danaynayaan yuwafiq illaahu baynahumaa labadan xaajada loo saarayba ilaahay qabuulka siin kuwana haddii ay qoyskii inay sii walaan doonayaan iyo islaax labadan xaajada loo saaray ayaa ilaahay qabuulka siinaya labadaba waa la isku celin karaa afarta xaalaba ina allaha kaana ilaahay waxau ahaaday caliiman khabiira kii wax walba ogsoone xogogaal ah marka arrin waliba sida uu ku hagaagayo siduu ku dhismayo ilahay baa idin tilmaamaya laba fiirso xikmadda ilaahay iyo lataaifka iyo jawaahirta kaaga muuqanaya qur-aanka ilaahay wuxuu ihi in yuriidaa islaaxan hadday islaax doonaan hadday ifsaad doonaan waaba la iska daayayba in yuriidaa ifsaadan lam yuwafiq illaahu baynahumaa taa iyada lama sheegin ee islaaxii iyo tawfiiqdii unbaa ilahay uu soo dhigay goob laakiin ifsaadkii iyo tafaruqiina wuu ka aamusay rabbi halkaa waxaad ka arkaysa in lagu guubaabinayo labada qof iyo ehelkada dhismaha qoyska iyo inuu sii jiro laakiin in dadkii ama ay kala lushaan ay kala laalaadaan ama ay kala tagaan maya taasi ma wanaagsana waxaana la yidhaahdaa alkayu aakhiru dawaa dabku dawadoo dhan buu dambeeya marka wax kale anfici waayan baa dab lasoo qaataa war haddii ay anfici waayeen waxyaabaha kale waktigaasunbuu dalaaqu iman karaa sidaasaa marka uu cilaajiyey oo u daweeyey waxyiga nidaamkii qoyska iyo xabadii labinka ahaydee mujtamacu uu kasoo unkamayay iyadoo aad arkayso guurkana in la guubaabiyey isku haynta qoyskana in iyadana lagu dadaalay dalaaqana isaguna waktigaa dambe aynu sheegnay uu noqonayo xuquuqdu way badan yihin qofkan bani aadamkiina intuu ifkan joogo xuquuqdaasuu iyo waajibaadkaa saaran buu ayuu xaqiijinaya xaqii qoyska iyo dadka maatida ah jaahiliyadu ay meel kaga dhacaysay markuu ilaahay uu kasoo waramay waxa uu xusayaa tartiibka xuquuqdu ay leedahay iyo xuquuqda inuu ugu weye xaqa ilaahay rabbunaa waxa uu yidhi wacbud allaha ilaahay caabuda keligii walaa tushrikuu bihi shayaha wax kale ha la caabudina noocuu doonaya ha ahaado wa bilwaalidayni labadii idin dhalayna ixsaanan wa axsinuu bilwaalidayni ixsaanan labadii idin dhalayna u samafala samafalkaasi waa eray aada u caama alla wixii khayr oo dhan buu koobsanaya naseexadooda iyo taladooda iyo amarkooda oo la qaato iyada oo loo daneeyo iyadoo diin iyo dunyaba wixii dan u ah lagu dadaalo marka ay dhintaanna dee siduu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam xuquuqda ay leeyihiin bay ka mid tahay in loo duceeyo iyo in dardaarankoodii wanaagsanaa sharciga waafaqsanaa la fuliyo ehelkoodii iyo asxaabtoodii la xidhiidhiyo wa bidil qurbaa dhawaalaha dadka dhawaalahana iyaga u samafala ayaa ilaahay wuri qaraabadaas dee dhan walba way noqon tan iyo xidhig way noqon labadaba walyataamaa iyo agoonihii bulshada kuwaa iska jidicda sana aabahood geeriyooday u samafala walmasaakiini iyo kuwaan waxba haysan ee gacanta maran iyagana in wax la siiyo waljaari dilqurbaa iyo jaarka dhowaanta u saaxiibka ah waljaari ljunubi iyo jaarka durugta san oo sidaasunbay guryaha u qaybsanayaan intii magaalo wada deganida dee waa jaaruun uma laa yujaawiruunaka fiiha suurat alaxzaab sida ilaahay uu ku tilmaamay hadday madiine waxay waxaa munaafiqiintu samayn lahaayeen kuguma ologeen magaalada marka waxaa laga faa'iidaysanayaa magaaladiina wada jaarkiisa aayaddaas laga faa'iidaya idan markaa mid midina wuu kuu dhow yahay un midina waa kaa yar durugsan yahay un caaishana waa tii nebiga su-aalaysay qaybaha jaarka oo keebaan wax siiyaabay lahayd jaararka ka kugu albaab dhow buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam wasaaxibi biljanb kii isaguna dhinaca kugula saaxiibka ahaa kaa isagana u samafal oo ixsaana loo sameeyo midii dhinaca kaa agdhowey oridii baa ugu horeysaa la leeyihi waa saaxibun biljanbi walaa shak oo cidda kugu dhowo waa isaga un kii ay isku shaqada ahaydeen sidoo kale kii waxbarasha ay sukiin keentay ama maamul sukiin keenay intoo dhammiba asaaxibu biljanb wabni sabiil baa ilaha wy kii isaguna ina hilin la odhan jiree musaafirka ahaa qofkan haddii uu socdaal ku jiro u musaafir uu yahay isagana waa loo samafalayaa xaq buu leeyahy oo waxa iska badan inta sahaydu ay ka gooday ee aan waxba isugu hagaagsanayn wabni sabiil